أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bism illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon heshiis xabad joojina oo ay gaareen oo ururka ay isku magacaabay xisbullah iyo maamulka sahaynada yuhuudda ayaa dhaqangalay xilli dhanka kale weli uu dib u furmi la'yahay wadahadalladii iiraan iyo maraykanka diyaaradaha dagaalka dowladda xabashida etoobiya ayaa duqaymo sababay khasaare xooggana ka furiyey gudaha dalkaasi kooxda ridada soomaaliya ayaa kordhisay dhulboobka xooggan oo ay ka wado magaalada caasimadda ee muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda kaafiradda etoobiya ayaa si cad u sheegay in xasiloonnida geeska afrika ay ku jirto inay etoobiya hesho bad howlgal khasaare lagu gaarsiiy saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kenya roobab si weyn dadka iyo duunyada ay ugu diirsadeen ayaa ka da-ay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellada dhexe maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga iiraan ayaa dowlaha qoonkororsiya u soo gebagabeeyey macallimiin kadib munaasabadda ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayadaasi boqolaal qoys oo ku kala dhaqan wilaayaadka boqol iyo jubbada dhexe ayaa la gaarsiiyey gurmad kala duwan
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sebta taariikhdii hijiriguna ay tahay kowda bisha dulqicida ah kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan heshiis xabad joojin ah oo ay gaareen ururka isku magacaabay xisbullah iyo maamulka sahaynada yuhuudda ayaa dhaqan galay xilli dhanka kale weli uu dib u furmi la'yahay wadahadallada iiraan iyo maraykanka ka dhexeeya haddaba warbixinta warkani waxaa haya xaaris cabduqaadir war degdeg oo hadda soo dhacay ayaa sheegaya in nidaamka shiicada iiraan uu ku dhawaaqay in marinbiyoodka hormuus uu ku laabtay sidiisii hore oo ahaa xirnaanshaha taasoo sabab ay uga dhigeen cunaqabataynta oo maraykanku weli ku hayo dekedaha iiraan bayaan laga sii daayay warbaahinta iiraan ayay taliska kacaanka waddankaasi ku sheegeen in maraykanka uu sii wado falalka burcadnimada ah iyo xatooyada badeed isagoo ku gambanaya waxa uu ugu yeeray cunaqabatayn sababahaas awgeed gacanbiyoodka marinka hormuus wuxuu ku laabtay xaaladii hore marinbiyoodkan istaraatiijig ahna hadda waxaa si adag u maamula oo u xakameeya ciidamada qalabka sida ee iiraan ayay yidhaahdeen tani waa ay sii socon doontaa inta maraykanka uu dib u soo celinayo xorriyadda buuxda ee maraakiibta u kala goyfta iiraan iyo meelaha ay u kala socdaan iyo sidoo kale marka ay dib u soo laabtaan ilaa wakhtigaas xaaladda marinka hormuus waxay ahaan doontaa mid si adag loo xakameeyo oo sidii hore ah ayuu yidhi taliska kacanka iiraan diyaaradaha dagaalka dowladda xabishada etoobiya ayaa duqaymo sababay khasaare xooggane ka fulaya gudaha dalka etoobiya faahfaahinta warkan waxaa haya yaasir maxmed jabhadda xoreynta oromada ee magaceeda loo soo gaabiyo o l a ayaa bayaan ay jimcihii shalay soo saartay ku sheegtay in ciidanka xabashida etoobiya ay duqeyn ba-an oo lagu bartilmaamidsaday dad rayida ka geysteen degmada gidhaa ayaana ah ee gobolka oromiya o l a waxay ka dhawaajisay in diyaaradaha dagaalka ee maamulka abiy axmed gaar ahaan kuwa aan duuliyaha lahayn ee daronisku ay beegsadeen dad shacab ah oo isugu jira beeraley iyo xolodhoqoto kuwaasi oo qaarkood lagu duqeeyey guryihii ay degganaayeen inkasta oo jabhadda o l a ay soo bandhigtay sawirro iyo muuqaallo ay ku sheegtay inay yihiin waxyeelladii ka dhashay duqayntaasi haddana ma aysan sheegin tirakoob sugan oo muujinaya khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray dadkan rayidka ah jabhadda xoreynta ormada waxay horay dowladda xabashida etoobiya ugu eedeysay dilal iyo duqaymo ka dhacay gobolkaasi halka maamulka saliibiga ah ee abi axmedna uu isaga laftiisuna jabhaddaasi ku eedeeyey in deegaanadaasi ay ka geysteen falal isugu jira amni darro iyo dilal qorshaysan maamulka adis ababa ilaa iyo hadda dhankiisa kama uusan jawaabin duqayntaa la sheegay inay ku bartilmaamaydsadeen dadka shacabka ah waxayna ku soo aadaysaa xilli maamulka abi axmed uu duqaymo noocan oo kale ah ka wado gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya waad mahadsantaha yaasir kooxda ridada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhulboobka xooggan oo ay ka wado magaalada caasimadda ee muqdisho sida uu ku waramayo cabdiqani maxamed bulshada ku dhaqan xaafadda buulaxubay degmada wadajir ee magaalada muqdisho ayaa maanta wajahaya xaalado aad u adag oo murugo leh kadib markii maleeshiyaadka murtadiinta oo wata gaadiid dagaal ay halkaasi ka bilaabeen boob iyo barakicin ka dhan ah guryaha ay degan yihiin dadka shacabka ah maleeshiyaad fara badan oo ka amar qaata madaxda murtadiinta ayaa halkaasi ka bilaabay burburinta guryaha ay degan yihiin qoysaska shacabka ah waxaana muuqaallo iyo sawiro ku baahay baraha bulshada ay muujinayeen iyaga oo adeegsanaya rasaas noolnool tobanaan qoys ayaa dhulka la dhigay guryahooda iyaga oo hadda soo istaagay meel cidlo ah mana haystaan goob hadda ay harsadaan ama ay u hoydaan arrinta kale ee murugada leh ayaa iyadana ah in waalidiin fara badan ay taagan yihiin waddooyinka iyaga oo sugaya carruurtooda jira goobaha waxbarashada si aysan u habsaamin maadaama la burburiyey xaafaddii saaka ay waxbarashada ka aadeen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si arxandarro ah ula dhaqmaya dadka shacabka ah ee dhulboobka ay ku wadaan iyaga oo jirdil u geysanaya qofkii ka biyodiida ficiladooda guracan maalmihii iyo toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa si aad ah usii kordhayay dhulboobka ka socda magaalada muqdisho toddobaadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale murtadiinta ay boob iyo biliqo ka bilaabeen dhul ku yaalla degmada dayni leh balse markii dambe ay iska caawiyeen dadka deegaanka iyaga oo goobta kaga cararay gaadiid dagaal ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya ayaa si cad u sheegay in xasiloonida geeska afrika ay ku jirto inay etoobiya hesho bad marwaan maxamed ayaa si ambaqaadaya warbixintan isagoo waraysi siinayay telefishinka etoobiya ee lagu magacaabo e b c ayuu abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya sheegay in gobolka geeska afrika uusan degi doonin inta dalkiisa badla-aan yahay abiy ayaa nabadda iyo xasiloonida gobolka geeska afrika ku xiray inay bad helaan isagoo xusay in dekad la-aanta dalkiisa haysata ay si toos ah u saameysay horumarka dhaqaalaha dalkiisana ka reebtay tartanka caalamiga ah waxyaabaha ugu weyn ee etoobiya u diiday inay noqoto dal isku filan oo la tartami kara dhaqaalaha caalamka waa dekado la-aan waxaa sidaas yidhi abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya wuxuu sheegay in dalkiisa oo ka mid ah kuwa ugu dadka badan afrika uusan si ahaan karin dal aan marinbada lahayn wuxuu sidoo kale tilmaamay in dowladdiisa waddo qorshayaal ay ku yareynayso ku tiirsanaanta dekadaha dalalka ay gaarka yihiin taasi oo micnaheedu yahay inay doonayso dekad iyo marinbadeed iyadoo gaar ahaa maamulka abiy axmed ayaa aad u raadinayay inuu helo marinbadeed dalkiisa ku xidha caalamka intiisa kale isagoo si cad u sheegay in gaaritaanka badda u adeegsan doonaan xoog iyo xeelad intaba
howlgal khasaare lagu gaarsay saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kenya ciidamada mujaahidiintu waxa ay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka walmareer ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dagaalka ayaa ahaa mid culus waxaana jira khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaasi diyaaradaha helikobtarada ayaa soo cagadhigtay xeradaha waxayna halkaasi ka daabuleen askarta silibiinta kenya ee bakhtigii dhaawaca ku noqday dagaalka dhanka kale waxaa xog dheeraada laga helayaa khasaaraha silibiinta kenya lagu gaarsiiyey dagaal maalmo ka hor mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada kufaarta kenya ee deegaanka dhixiso oo ah deegaan hoostaga magaalada gaarisa ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga silibiinta kenya bakhtigu waa laba askari oo kenyaati ah dhaawacna waa laba kale isla kufaarta kenya qayb ka ah roomihigan ah oo dadkii duunyadu ay ku diirsadeen ayaa ka da-ay saacadihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan wilaayadda islaamiga shabeellada dhexe sida faahfaahinta warbixintani uu ku eegayo walaalka faysal mahad soomaali xilli maalmihii lasoo dhaafay kuleel daran iyo abaaro daba dheeraaday ay ka jireen meelo badan oo ka mid ah wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa allaha fadligii saacadihii lasoo dhaafay roobab dadka iyo duunyada ay ku diirsadeen waxay ka da'een deegaana ka kala tirsan degmooyinka ceelbaraf miirtaqwo tawfiiq iyo ruunirgood oo ka wada tirsan wilaayadan shabeellada dhexe goobaha sida weyn roobabka ay u biyadhigeen waxaa ka mid ah deegaanada nuurdugleh maxaa saciid iyo caddaan lexey waxaa buuxsamay baraakadihii iyo bicihii waddooyinkana waxaa jiifa xareed ishaysta dhul fara badan oo uu oon baahsan ka jiray waayadii lasoo dhaafay qof ka mid ah dadka deegaanadaasi oo qadka taleefanka kula hadlay idaacadda andalus ayaa ka warbixinaya roobabkii ay heleen iyo xaalkooda siduu yahay
haye bal ka waran roobka xoogiisa iyo meelo uu ka da-ay iyo degmada aad joogtis tuulooyinka laga sheegaya hore waxaan joogay degmada calad guduud iyo degmada rungood meesha kula baxno shabeelaha labada soomadaas haye daaca rungood ilaa rungood kasoo bilowday waa soo jiitamay waa soo jiitamay wadadii biyuhu ku yimadeen nuur duglay seexdeen maxamedseena sidoo kale u fadhiisteen ilaa calad guduud waa jira nicmad fara badan oo ilaahay nuguma ilaahay baa gacantiisa na soo gaartay waan barwaaqaysanay baraagtu waa biyo bacaha waa la buuxinaan bacaha kaa taqaanin waa laga xiray barwaaqo waa beertan hodan waayo ilaahay ay soo faadooran ummadda kaloo reeriyo inaan gaarin allaa gaarjaalan sidoo kale dhibcaha roobabka waxay biyo dhigeen deegaano iyo dhulbeereed ku dhirirsan magaalooyinka ceelbaraf miirtaqwo biyo cadde warciise iyo kuwo kaloo fara badan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana si weyn ugu diirsaday roobabkii la wada sugayey roobabkan barbilowga ah ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay deegaanadan uu guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu biyodhaaminka waday kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen qoysas badan oo saamayn ballaaran ay ku yeesheen abaaraha ka jira qaybo ka mid a dalka soomaaliya aad baad u mahadsantahay walaalka faysal soomaali maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayadda islaamiga iiraan ayaa dowra aqoon kororsi ah u soo gebagabeeyey qaar ka mid ah macallimiinta ku dhaqan degmada abuqa qable ee wilaayadda islaamiga hiiraan saadaq muumin ayaa warbixinta warkan eegaya
munaasabadan oo ahayd mid lagu soo gabagabaynayay dowra towjiihin iyo aqoon kororsi isugu jirta oo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan uu qabtay mucalimiin maktabka ah oo u diyaarinayay in ay barayaal ka noqdaan macaahidda iyo iskuulaadka ku yaala wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka dhacday degmada buqaqable ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana munaasabadan kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan mudiirkii dowrada ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyey muddada ay socotay dowrada iyo mawaaqicda ay ku qaateen mucalimiinta uu maktabku diyaariyey intaa kadib iqow maanta waxaan u fadhinaa dowro uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiya watacliim gobolka hiiraan dowradaasoo loo qabtay macalimiinta gobolka waxawaaye hiiraan ka socoto deegaanadiisa muddo markaa shan iyo toban maalmood ayaan dowrada ku qaadanay qabaqaabinteedii waxeedaba hadafka marka dowrada loo qabtay iyo ujeedada iyo maqsuudka laga leeyahna waxaa waaye waxbarashada goobaha waxbarashada hadday macaayid tahay iyo hadday iskuul nidaami ay tahayba in la tayeeyo tayadooda yacni kor loo qaado deegaanada marka laga kala keenay macalimiinta waa fara badan yihiin waa deegaanada gobolka uu ka kooban yahay sida ceel calay ceel warro makoyla show maadooyinka meesha lagu qaatay oo ka baxay dowlada oo shan iyo tobanka maalmood socotay waa mawaadiic fara badan waxaa ka mid ah ashucuur bilmas-uuliya macalinka in la baro ugna ogaado yacni mas-uuliyadda saaran oo maanta waxaa waaye laga rabo inuu ogaado mawaadiicda meesha ka baxay oon meesha yacni ku qaadan waxaa ka mid ah al-ikhlaas al-ikhlaas waa mowduuc muhiim ah ilaahay subxaana wa tacaala ha nagu anfaco waxaa ka mid ah mawaadiicda meesha ka baxay ahmiyatulwaqti waqtiga ahmiyad uu leeyahay maxaa yeelay owqaada maanta waxyaabaha ugu badan oo dadka yacni in yar ku gudbo waaqicul muslimiin muslimiinta maanta waaqaca ay saaran yihiin iyo meelaha ay kala maraan iyo xaalka meeshuu marayo macalinka inuu ogaado ninka hadduusan waaqici ahayn waxaa waaye wax badan natiijo weyn ma lahaanayso mirihiisana asbaabu thabaada ka mid oo barta mawduucaas macalinka uu ka ogaado ataxdiiru dars ayaa ka mid ah mawduuc oo muhiim ah oo macalinka intuusan dersiga gelin uu fasalka ardayda la macaamuli dersiga inuu soo taxdiirsado uu isku soo hagaajisto waxaa ka mid ah maadooyinka meesha ka baxa duruqu tadriis maadooyinka yacni macalinka waxaa waaye oo ku wax ku diraasaynaya qaar ka mid ah mucalimiinta uu dowrada u qabtay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo munaasabada ka hadlay ayaa xusay in cilmi fara badanna ay ka faa'iideen ah dowrada u socotay muddada ku dhow shan iyo tobanka maalmood ilaahay waa mahad iskale subxaana wa tacaala noo suurtageliyey dowradii muddada meeshaa noogu furneed inay noo soo gabagabowdo ilaahay waa mahad iskale subxaana wa tacaala anigoo ah macalimiintii dowrada qaadanaysay mid ka mid ah kana socdo degmada ceel cali meeshan waxaan ku qaadanay maadooyin fara badan waxaa ka mid ahayd qaswal fikri marka way fara badnaayeen waa ka faa'iidaysanay alxamdulilah ilahay mahad iskale marka insha allahu tacaala ammaanadaas noola dhiibay waxaan rabnaa insha allahu tacaala kuwii gutay ilahay hanaga dhig ilahayan baryayna marka insha allahu tacaala dowladaas meeshaas aan ugu faa'iidaysanay waxaan nahay macalimiintii ka faa'iidaystay annaguna waxaa korkeena saaran inaan sii gaarsiino dadka insha allahu tacaala alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa sidaad wada maqlayseen waxaan ahay macalimiinta halkan dowladda lagu soo xiray macalin ka mid ah kana socda deegaanka ceelwarre wilaayada islaamiga hiiraan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale nimcadan faraha badan na siiyey waa nimco aan la soo koobi karin halkan dowladan waxay noo socotay muddo ku dhowaad shan iyo toban maalin ayay noo socotay alxamdulilah fawaa'id tiro badan ayaan ka helnay ilaahay subxaana wa tacaala nimcooyinkiisa uu na siiyey bay ka mid tahay noogalana baahan yahay in allah subxaana wa tacaala aan ku shukrino allah wuxuu leeya la in shakartum la asiidannakum wala in kafartum in cadaabii la shadiid waa in allah subxaana wa tacaala ugu shukrina waxaan hore u haysanin aanan aqaanin baa helnay sababtoo ee waxaa nala baray ardayda maanta aan qaabili doono iyo mas-uuliyaddanna saarano maanta cilmiga ilaahi subxaana wa tacaala inaan gudbinna la raba sidaan u gudan lahaynaa nala baray waxaa nala baray ardaydii qaabkin ula tacaamuli lahayn oo duruq tadriiskaa nala baray waxaa nala baray casharada qaabkin u diyaarsan lahayn اليوم اختمنا الدورة التي دخلناها قبل عشرة أيام فضل الله وعونه وقد درسنا في هذه الأيام دروسا متنوعة من تلك الدروس الأول كيف يتعامل المدرس مع طلابه والناس ثانيا الإخلاص لله ثالثا سيرة النبوية والعقيدة رابعا أهمية الوقت وغزو الفكر خامسا فضل الجهاد في سبيل الله سادسا أسباب الثبات ونحن بأمس حاجة أن تعود هذه الدورة مرة ثانية لأننا استفدنا منها علوما كثيرة وقبل هذه الدورة كنا نحتاج هذه العلوم التي درسناها كما تعلمون أن العلم الشرعي فريضة على كل مسلم ومسلمة ونقول لكل مدرس واعلم أنك مسؤول عن طلبتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نشكر للمعلمين الذين بذلوا جهودهم وأوقاتهم الثمينة ونشكر أيضا لمكتب الإعلام هنا نرسل تحية غالية إلى مكتب التربية والتعليم حركة الشباب المجاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sidoo kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay culimo kala duwan sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan sheekh saalax axmed qadar iyo sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey iyagoona culimmadu si gaar ah ay ula dardaarmeen mucalimiinta dowladda loo qabtay tacliinta iyo waxbarashada walaalayaal waa meeshu khayrka ka bilowdo qofka bani aadankana markuu dhalanayo calooshooda ilaahay subxana watacaala uu maarata ilahay uu ka soo saaray waxba ma ogeyn aqoonna ma lahayn wax aqoon ah iyo cilmi muuna wadanin cilmiga shayga waa shay muktasab ahoo markaa la kasbado oo qofka uu barto khayrka meeshu ka bilowdana waa isaga wey cilmiga la sheegayana oo dadku wanaag iyo khayr ku horseedayo aakhiri adduun lagu badbaadayana waa cilmiga sharciga ah alcilmu sharci weye ilaahay subxana watacala uu soo dejiy nabilahi moxamed ilahi subxana wataala noogu soo dhiibay kaasa aakhiri adduun marka lagu lagu guulaysana cilmi kasta maxmuud ma aha cilmi kasta maxmuud ma aha cilmiga maxmuudka ah ee shariifka ah lagu badbaadaya waa cilmiga islaamka weeyaan laqad mana allahu cala almu'miniina id bacatha fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim dadku baadi bay ahaayeen nabi moxamed calayhi salatu wasalam soo diridiisa wixii ka horreeyey jasiiratu carab wixii ka jiray adduunka wixii ka jiray waa loogu yahay siirada dhaqan xumo iyo maara diin xumo iyo alla khayrka in la caabudo iyo qoryo in la caabudo qori ninka isaga uu qortay waxyaabahaasaa ka jiri jiray nicmada u weyne ilaahi subxana wataala bani aadamka uu u galay waa inuu u soo diray nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu u soo diray wey waxna saaran xil weyn ayaa diinta naga saaran oo shaqadii nabigeena maxamed markaas uu nagu soo simay ee ducaadii naga horreysa nagu soo simtay ayaa markaasna saaran jiilkan soo koraya inaan wax barno oo aan caqiidadooda toosinno oo aan dhaqamadooda marka hagaajinno oo diinta islaamka aan ku barbaarinno waa shay muhiim oo annagana saaran waaye khaasatan maanta macalimiintan maktabu tarbiya watacliim uu marka meesha keenay ee uu soo diyaariyey ee dowladda la siiyey gaar ahaan waxaan u daarmaynaa inay mas-uuliyaddaas iyo xilkaas ay gutaan quwada loo dhiibay oo ay markaasi macnaha caqiidadoodii iyo lugoodii iyo dhaqankoodii markaas iyo gacanta ku hayaan in marka jazaahumullahu khayran ay hagaajiyaan iyo toosiyaan waa shay muhiim ah ubadka wax la barana waxa weyn waaye maanta waxaan maraynaa muqararkii xarakadu ay dejisay ee xagga tacliinta oo maanta shareecada ilaahay lagu dabaqay oo ummadda dhan walba laga dhisahayo oo siiradii rasuulka iyo towxiidka iyo caqiidada lagala hadlahayo oo axkaamtii lagala hadlahayo oo fiqigii lagala hadlahayo oo waxa weeyaan luqadii laga dhisahayo intaba ilaahay fadligii weeye allaan uga mahadnaqaynaa ilaa heer jaamaca maanta in jaamacadka wilaayadka qaar laga furay oo heerkaasna lagu gaaray macaahidan ilaahay fadligii walaayaadka guud laga furay baahidaasna way jirtaaho in macallimiin lasoo saaro macallimiintuna isu taagaan in maraakiista cusub ee laga furahayo walaayada inay qeybtooda iyo kaalinkooda ay ka qaataan oo macallimiinta iyagoo dhisan macaahidda cusub ee la furahayo ayagaaba hadda isku filan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ka hirgeliyey goobo waxbarasho oo isugu jira macaahid rawdooyin iyo iskuulaad nidaami ah kuwaasi oo ay wax ku baranayaan bulshada qaybaheeda kala duwan boqolaal qoys oo ku kala dhaqan wilaayaadka bokool iyo jubbada dhexe ayaa la gaarsiiyey gurmad kala duwan aynu ku horumarno wilaayada bokool iyo cabdiqani iyadoo allah mahadii inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee bakool ay ka da'een roobab si weyn ay ugu diirsadeen dadka iyo xoolaha ayaa dhanka kale waxaa weli soconaya gurmashada dadka ay saamaysay abaarta kuwaas oo la gaarsiinayo raashiinka noocyadiisa kala duwan jamciyadda al ixsaan al khayriya ayaa deeq raashiin ah gaarsiisay boqol qoys oo ku dhaqan deegaanka garas weyne ee hoostaga degmada xudur waxaana fakaaraha raashiinka laga qeybanayay bulshada kula hadlay sheekh aadanyare oo ka mid ah culimada wilaayada bokool insha allahu tacaala lan welba markan horeyta ilaahay inkamaadyo walyushali fama markaas kadib mayu ahaa dadka muslimiintae oo gurmud ka suubiyeen dhacdiyo wal isku aruuriyeen muxsiniinta ku aruuriyeen oo nin walaalo joonka gargaaraan dhaabkaasay sameeyeeno gurmud ka suubiyeen ani linkama hadii waay rasuulka calayhi salaatu wasalaam meeray man laa yashkuri innaasa laa yashkuri illaha lanka ilaahay inkama hadiina nicmaduusan ka nicmooy bani aadamkiin abaal suubi lanka inkama hadiina ilaahayna man shukriyow lanka oo muslimka haddii ixsaankiin suubiyo jazaaka allahu khayran yalere marka walaalayaal waliyuna helni awalan ilaahay inkamaadinoy fama dadkii gurmadkaasay suubi walaalajo nin gargaaran ka tala galeen insha allahu tacaala inkamaadinoy antaas kudib walaalayaal ilaahay ku absaneen ilaahay subxaana wa tacaala abaarta bilaash min rid ilaahay meeray subxaana wa tacaala wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum walaysan asiibi oo dhibaatee isin kasbateen walgacmooginka shaqaysateen ilaahay mana dulmiyow ilaahay subxaana wa tacaala meeray wamaa ana bidallaamin lilcabiid an oddoomankay ma dulmiyow marka jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ku obsaneen ilaahay subxaana wa tacaala ningnaadhisay nin gargaaray wajazaakum allahu khayran intaasi kadib waxaa sidoo kale goobta ka hadlay mid ka mid ah ganacsatada deegaanka wuxuuna si weyn uga mahadceliyey jamciyadda al-ixsaan gurmadka ay gaarsiisay bulshada deegaankaasi bismillaah ilaahay ka mahadsan uma bacdiye islaamka mujaahidiinta yaan ka mahadiyaan may ku hadlay aan ku socda ganacsatada gobolka bokool gaar ahaan degmada khudur may ka suganaata tuulada gariswiin yaa ka sugana may raashin la ka qiibiyay jamaacatul islaamiya hay-adal eraw ya raashinka qiibidi boqol qoos ya raashin la kasaysa toose lansi ilaahay ka mahadsan may ma aragne mahadaas kadib haddiiba aan ganacsatada gariswiin kumadaha se toose ini raashinkaas lan qiibi ma aragne ka taageersagna roo barakhala alaninshaan barwaqadiskaba alaninshaan ugu dambeyn qaar ka mid ah dadkii gurmadka la gaarsiiyey ayaa ka hadlay dareenkooda waxayna u duceeyeen mujaahidiinta shukri haaji aan liliyare garasiini raashinka gaadan ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta raashinna siidi ilaahay ka ersii maaragna eedan ka farahsagna ilaahay ka mahadsan bur i bariis i sokor i saliid haafaaf eh ilaahay ka mahadsan guuray maamud maamud umataa raasigana ninqiihi garasiinina ninka qiihi bur i saliid i sokor i bariis i yananasi jaahidiinta ninqiihi sfoodananasi da-ayni bismillaah anu magaagay humow adow dheeraaw deegaanka garisweyne magaalada geeg raashin wanaagtina ninka gebey bur i bariis i sokor i saliid yarninkiibi sanadaambe ninka gebey muslimiinta ali guuley gaalaa li jibi mujaahidiinta gaalintee kor ali ka weele gaalada kobtu boojiahlaha ku kaduud ilaahay may ku raajaan ini maslumiinta guulay do-ayni raashin alanasi guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli si dardar leh ku wadaa gurmadka la gaarsiinayo dadka ay saamaysay abaarta ee ku dhaqan koonfurta bartamaha soomaaliya waqooyiga iyo gobollada dhaca xuduudbenaadka kenya iyo soomaaliya iyadoona dhanka kale gurmadkaasi ay kaalin muhiim ah ka qaadanayaan dadka muxsiniinta ah sidoo kale warbixinta wilaayada jubbada dhexe iyo weliba dadka gurmadka la gaarsiiyey waxaa inoo hayaa cismaan axmed uubow iyadoo loo gurmanayo dadka ay saameeyeen abaaraha ayay jimciyadda alixsaan alkhayriya waxa ay deeq raashiinah gaarsiisay deegaanka furuguro oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada jilib waxaana deeqdaasi raashiinka ka faa'iidaystay in ka badan boqol ka mid ah dadka masaakiinta ee ku nool deegaankaasi halkii lagu qeybinayay raashiinka waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe culimo salaadiin iyo dadkii raashiinka la siinayey ugu horeyn sheekh cabdiwaaxid ayaa kelimad ka jeediyey halkii lagu siinayay dadkaasi deeqda raashiinka ah jamciyatul ixsaan alkhayriya deegaanka fargurow ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala siaad ogsoon tihiin waddanka xogaa abaar baa ka dhacday dhibaatooyin baa jira dadka muslimiinta ilaahay wuxuu faray subxaanahu wa tacaala inay isu gurmadaan inay iscaawiyaan nebigu wuxuu leehy calayhi asalaatu wasalaam wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum dadkan maanta waa dadkii mudnaa in loo naxariisin loo gurmado mar walbana waa la soo booqdaa waa laga warqabaa ciiddii ee ramadaankii waad ogeedeen haddana maanta waa munaasabad raashin qaybin ah waxaan isu dardaarmaynaa marka ugu horraysa ilaahay cabsidii subxaanahu wa tacaala waana midda lagu liibaana fi dunyaa walaakhira waana midda makhrajka ah dhibaatooyinka maanta aan dareemayn iyo kurbada ilaahay taqwaduu noogu faydayaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja suldaan cabdiraxmaan iyo suldaan shuceyb oo ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa iyagana ka hadlay halkii dadkaasi lagu siinayay raashiinka ee deegaanka faragurow oo ay ka faa'iidaysteen dadka masaakiinta ah waxayna jimciyadda ugu mahadceliyeen dadaalkeeda ku aadan ka qayb qaadashada dadka ay saameeyeen abaaraha ee la gaarsiinayo raashiinka noocyadiisa kala duwan mashruuc raashin qaylin ah iyo kasa qaybgalni maasha allah tabaaraka allah insha allahu tacaala aadna inka faraxsangne raashinkaasoo insha allahu tacaala inka deeqdi jumciyat alixsaan alkhayriya walaalosheen macnaa inka deeqdi aad iyo anka mahadiyaana jumciyadda mayle insha allahu tacaala meelo badan iyo walka bihiidi insha allahu tacaala ilaahay ajar iyo xasanaad iyo dhamaadayn iyo jannatulfirdows wala allah ilaahay isinka waraabiyo aad iyo isinka mahadnagaan ay kala mahadnagaane ee insha allahu tacaala guddiga gurmadka awaaraha kaalin mug leh iyo ka qaadayona ciidanka mahadnagaane juhdigii iyo bihiyan الحمد لله waxa shaqeeyay waa hal tunsaruun wa tursaquun ilaa bidacafaa'ikum gargaar iyo maogtahay guul lamaba helaba ilaa masaakiintaasoo la quudiyo wax la sii waayo waxaan leehay jamciyat alixsaan alkhayriya ixsaankii iyo samafalkii iyo khayrkii iyo wanaaggii shicaarka u qaadateen oo la idinku tilmaamay wuu noo muuqdaa ilaahay ha idin barakeeyo warbaahinta islaamiga ah ee landulus ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdaasi raashin qaybinta ah ee ay gaarsiisay jimciyadda ixsaan alkhayriya cabdi cabdulaahi xasan waxaan deganahay tuulada farguro alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wilaayada kor allaha kaga dhigo kufrigana allaha jabiyo asalkee horena ani ninka cudurka juudaanka meeshan u imidaan ahay ma ku dhalanin waddanka soomaaliya etoobiyaan kaga imi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaa nala siiyey bariis sokoor saliid caad iyo caadaan u faraxsannahay kulligeenna
maantii aana nimankii walaalahayn oo walaayada ahna soo booqadeen waxaan joogaa hadda boqol iyo kow sanaan ku jiraaba faraxga le ee, wax la iska heli kara maha Ee, maxaa maalintan ku korfadhiyaa kiish bari kiish sokor digirtiisa de- baastadiisa saliiddiisa ilaah baan ka helay yaa laga helay walaalahay isku diin aan nahay Ee, magacooda kor allah ka dhigo waxaa jooga tuulada fargurow anoo ah heer fargurow dhib weyn ayaa ku jirnay oo beerahanaga anjeg ah oo awa naga dhiis gu iyo deerba geega walaayada aynu soo booqday gacanteeda kor allah ka dhigo weliba kor allah ka dhigo boqol joor geeg waxaana nu siiyey bariis sokor diir saliid ayaana nu siiyey waa idin ducayni waan idin duceehaynaa ilaahay guul alla anii siiyo ilaahay adduunyai aakhirbo dhib alla madiin tuso ilaahay muslimiinta kor alla anaaga dhigo waa noo gargaarteen adduunyai aakhira alla idin gargaaro rabbiga subxaana khaadirka waxaa idinka tuugaynaa gacantiintii korays in ilaahay ka dhigo adduunyai aakhirbo soonkana waa naga farxiseen haddana waa naga farxiseen haddana waa idinka sugaynaa dhaqan iyo dhaqaale ilaahay baan ka sugaynaa idinkaa idinka sugaynaa masaakiin aan nahay meel ma aadi karno ilaahay baa idin barini meel alla meeshaa tagti noo guul ilaahay niigu siiyo bariis sokor saliid baasto ilaahay kor alla aniiga dhigo sidan oo kale jimciyadda al ixsaan alkhayriya ayaa meelo kala duwan oo wilaayaadka dalka ah waxa ay ka qaybisay raashin kala duwan oo ay ka faa'iidaysteen kumanaan dad ah kuwaasoo u baahnaa gaarsiinta raashinkaasi walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda oo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta- inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu